gudoomiyaha degmada dinsoor oo weheliyaan xildhibaanad aamino cabdixafiid ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha iskuulka gabdhaha ee dinsoor ee gobolka baay kaasoo qeyb ka ah mashruuca muhiimka ah ee ka qeybka ah dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada gabdhaha deegaanka munaasabada dhagaxdhiga waxaa sidoo kale ka qeyb galay gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka waxbarashada odayaasha dhaqanka deegaanka qeybaha kala duwan ee bulshada qaar kamid ah mas-uuliyiinta ayaa halkaasi ka hadashay dhagaxdhiga loogu talagalay wax lagu baro gabdhaha deegaanka laguna horumariyo waxbarashadooda maanta halkan waxaan u taagannahay dhagax dhigga dugsiga sare ee gabdhaha waxaan aada ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada federaalka waxaan kaloo u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxaan aada ugu faraxsannahay oo ugu hambaliyeynayaa shacabka degmada dinsoor in maanta halkan aan ku dhagax dhigi doonno dugsiga iskoolka ay gabdhaha ay hormuud ay ka tahay maanta inala joogto xildhibaanad aamina cabdixafiid daaf cabdixafiid waxaan aada ugu faraxsannahay maanta degmada dinsoor oo laga hirgelinayo mashruucan iskoolka ah runtii ilaah baa mahad iska leh mar koowaad iyo mar labaad mar walba ilaah waan u mahad celinaynaa inta ka soo shaqaysay oo mashruucan ayagana ilaahay subxaana wa tacala waxaan ugu baryaynaa ajir xasanaad ilaahay inuu ka siiyo waxaan si kala gooniya ugu mahad celinaynaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo asigana juhdi badan ku bixiyey in iskoolkan oo ka hirgalo halkan degmada dinsoor runtii madaxweyne aad baad u mahadsan tahay koley ammaan waad ka dhan tahay wax kaloon ku dhehayna ma laha ilaahay subxaana wa tacaala janatu jannaata nacim ha kugu bishaareeyo annagana waan kaa qabnaa rendiiso haddaan nahay shacabka iyo degmada waxaad u tartay duco yaan mar walba kula garab taagannahay aadaa u mahadsan tahay mudane madaxweyne asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabdhaha iskool gooniya oo loo sameeyo ilaahay ka sokow maantaas adaa iskaleh ku mahad celinayaa haddana mashruuca keenta waan bilaabi doonaa insha allah inoo keentay xildhibaanada ina aadi ugu mahadsan tahay annagana waxaa mas-uuliyad gaara na saaran haddaan nahay maamulka oo wada dhan laamaha amniga kulligeene in iskoolkan xildhibaana aan kontaroolno tayadaad gelinaysa soomaaliya kama tihid wixii mustaqbalka oo ilmaheena u horaayo waxaan rabnaa inuu noqdo wax taya leh sidaad noo sheegtay yaan kaa rabnaa inaa ugu soo baxdo bulketigan waxaan umalaynaa waa kan lagu dhisi doono